kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka sagaal iyo tobnaad markaasaa yohoshaafaad oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda nabad ugu noqday gurigiisa yeruusaalem ku yaal oo waxaa baxay oo isagii ka hortegey yeehu ina xinaani oo waxarkii ahaa oo wuxuu boqor yahoshaafaad ku yidhi war ma waxaa kuu ekayd inaad caawiso kuwa sharka iyo inaad jeclaato kuwa rabbiga neceb waxaan daraaddiis waxaa kugu soo degtay cadho rabbiga hortiisa ka timid aabase ahaatee waxyaalo wanaagsan baa lagaa helay maxaa yeelay waxaad dalka ka saartay geelihii asheeraa oo qalbigaagana waxaad u diyaarisay inaad rabbiga doondoonto yohoshaafaad wuxuu degganaan jiray yeruusaalem oo haddana wuxuu dhex maray dadka tan iyo beershabac iyo ilaa dalka buuraale oo reer efrayim oo iyagii wuxuu u soo celiyey rabbiga ilaahi awowayaashood oo dalkii oo dhan iyo magaalooyinkii deerka lahaa oo dadka yuhuuda wuxuu magaalo ka magaalo fadhiisiiyey xaakinno oo xaakinnadiina wuxuu ku yidhi waxaad samaynaysaan ka fiirsada waayo idinku garsoorid dad u samayn maysaan laakiinse waxaad u samaynaysaan rabbiga oo weliba isaguna garsooridda wuu idinla weheliya haddaba sidaas daraaddeed rabbiga ka cabsada iska jira oo saas yeela waayo xagga rabbiga ilaahayna dembi ma jiro dadkana looma kala eexdo laaluushna lama qaato oo markay yeruusaalem ku noqdeen ayaa yohoshaafaad weliba yeruusaalemna fadhiisiiyey kuwii reer laawi iyo wadaadadii iyo madaxdii reeraha dalka israa'iil inay sameeyaan rabbiga garsooriddiisa iyo inay kuwii murma u garsooraan oo wuxuu iyagaa amray oo ku yidhi saas yeela idinkoo rabbigaa ka cabsanaya oo aamina oo qalbigiinnu qumman yahay oo mar alla markii dacwo idinka timaaddo walaalihiinna magaalooyinkooda deggan taasoo u dhaxaysa oo ah dhiig iyo dhiig iyo sharci iyo amar iyo qaynuun iyo xukumo dee markaas waa inaad u digtaan si aanay rabbiga ugu dembaabin oo aan taas aawadeed cadhada rabbigu ugu soo degin idinka iyo walaalihiinba saas yeela oo eed la halmaysaan oo bal eega arwaaxda rabbiga oo dhan waxaa idinku sarrayn doona amriyaha oo ah wadaadka sare oo arwaaxda boqorka oo dhanna waxaa idinku sarrayn doona sebadiyaha ina ismaaciil oo ah taliyaha reer yuhuuda oo weliba reer laawina hortiinnay saraakiil ku ahaan doonaan haddaba dhiiranaada oo rabbiguna hala jiro kuwii wanaagga sameeya